shirka la tashiga bulshada iyo wax kabeddelka dastuurka oo maalmihii lasoo dhaafay socday ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada tani jawhar caasimada maamulka hirshabelle gebagabada shirka waxaa kasoo qeybgalay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya wasaaradda cadaaladda hirshabelle hay-adaha maamulka dhalinyarada habeenka iyo bulshada inteeda kale ugu horeyn gudoomiyaha dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefo iyo gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cadow sangaab ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan wax kabeddelka dastuurka aniga waxaan rabaa waxyar qorobeer inaan ka hadlo qodobka golaha wakiilada dowladda hirshabeelle ma la gubdi karaa mase waa la xadidi karaa waxaan qabaa in la xadido si shaqada ay u noqoto shaqa oo maamul goboleedka mid waafaqsan ama ay la horumarin kara deegaanka sababta waxa hadday bataan waxaa yaraanaya shaqada yaraanaysa
bismillaah magacaygu waa faadimo caduusan gaab kana socoto gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe kuma dheeraan doono waxaan leeyahay barnaamijkan dastuurku waxa waaye indhaha aada wax ku arkaysa waa dastuurku qof aan indha lahayn waxa ma aragto dastuurkan marka waxaan leeyahay oon kula dardaarma weliba aan codsanayo in lasii badiyo lana baahiyo laguna soo celceliyo dhanka kale kusimaha agaasimaha guud ee cadaaladii arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya muxudiin xaashi dalmar ayaa ka warbixiyey qorshaha wax kabeddelka dastuurka ayaa laga soo gaara waxaa kamid a go-aamada waxaa u baahan khayraadka see loo wadaaga hirshabeelle waxaad ogtihiin khayraad badan ayay haysataa oo le beero oo le dekado oo le xoolo oo macdan leh oo wax walba isugu jira khayraadkaas haddii maaragtay lasoo bixi oo dowladda runtii qorshaheeda ugu muhiimsanaysaa in khayraadkaasi laga faa'iidaysto sidee loo wadaaga gobollada isku khayraad maaha isku awood maaha guddiyada dastuurka ayaa dhankooda sheegay in ay meel wanaagsan marayaan wax kabeddelka dastuurka waa iyadana waa option kale midna waa magaalo madax oo ku dhex taalla dowlad goboleed marka idinkaa og saddexda midkaad qaadanaysaan cutubka shanaad marka inahaasuu ka hadli doonaa ama arrimahaas cutubka lixaad wuxuu ka hadli doonaa baarlamaanka federaalka soomaaliya baarlamaanka federaalka soomaaliya saad u taqaanaa waa laba aqal magaca baarlamaan baa laysku dhahaa laakiin waa golaha shacabka iyo aqalka sare wuxuu ka hadlayaa sida xildhibaanka loo dooranayo kulli waa ka warqabtaan ergaa wada ahaydeen xildhibaanadii halkaana lagu doortay wixii waa laga maatee gobolladii ay ka yimaadeen iyo bulsho kasta oo meel joogta waxay leedahay heshiis wixii dhex mara ay ku xalliyaan oo ay wax ku dhaqaan waxaad arkaysaan laba bilood maanta haddii ay isqabtaan waxaa leeyahay odayaasha loo yeero odayaasha ugu waaweyn ee nabadoonnadaa imaanayo war labadan reer maxaa xeer u ahaa shalay waxablaha xeer u ahaa sii shala lagu dhaqay ku dhaq dheeray oo meel koragay ama hoosken ummad kasta oo meel joogta waxay leedahay waxay ku dhaqanto iyo nidaam iyo xeerar iyadoo ay samaysatay oo
ugu dambeyntiina wasiirka cadaaladda maamulka hirshabelle maxamed cabdiraxmaan ayaa soo xiray kulanka kulamadeenna saddexda maalmood soo socday oo ahayd heercinaadwegeys dastuurka cutubyadiisa shanaad ilaa cutubka sagaalaad runtii waxaa waaye waxaa la helnay afkaar badan oo dadka ka dhex helnay si aan ugu gudbinno yacni baarlamaanka oo hadhowti ay noqoto hadalladiina oraah maantii loo baahnaay inay qayb ka tahay kulankan ayaa muddo saddex maalmood ah ka socday magaalada jawhar ee caasimada maamulka hirshabelle islamarkaana loogu arinsanaya wax kabeddelka dastuurka